dalkoodna waxuba hore dalkooda jecel inuu ka badbaadnay burcadeed burcadbadeed ayaa bibixiso hal fal oo qura ka dhacay dalkeenna mar taariikhda laba kun iyo sideedii markii la qarxiyay saddex meelood hadbise ka mid ah way ka mid tahay madaxtooyadu inta kalena beriyadu ku jirto saddex qar sano waana wax ilaah lagu mahadiya mar haddii aynu amniga ka shaqaynayo amnigu wuxuu ku raayaa inuu helo degenaansho siyaasadeed hadday dadku siyaasiyeen ama qabaniyeen ama diiniyeen isu khilaafaan dee qur-aanku in badan buu sheegay khilaafku wuxuu leeyahay watadhaba rixukum ayaa ilahay sharaf taadi ka tegaysa marka iskhilaaftaan waana waxbareed kaloo loo soo joogay waxaanu ku kacnay inaynu qaadano oo dastuurkeedu jireeyey siyaasada furfuran ee dimuqraadiyadda ah ee tartanka axsaabta iyadoo oo qaran difaac ugu jiro qarannimada guud oo meelo badan ay naga docaducaynayo cadowga naga docaducaynayo ayaa waxaa dhacday shirqoolkii qaranka loo galay bishii august koob iyo tobankeedii bogtaan gacandiba ah ee lagu laayay ciidamada qaranka ee booliska har yahay dalka usoo jeeda jirto loo hura nabiyada shirkaa dhacay ma shirqoolkaas wuxuu ahaa xaalad dhugub ku ah geedi socodka nooleed ee qaranka soomaaliya waxaan ku soo koornaa kula baxaynaa shir wuu dhacaa khaladoo kala caadaan gudihii in dagarqabayaala ama gacankuliglayaala oo kooxeena way samayn kartaa waxaynu ku dayaana qaran ahaan inaga go-aana in gacankuliglayaashiina hor keena cadaaladda dumar rag brofessor iyo bulshada inteeda kalaba